Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan oo shir jaraa'id ku qabtay degmada Baladhabo ee gobolka Gado ayaa ka hadlay dhismaha garoon diyaaradeed oo ay yeelan doonto degmada Baladhabo ee gobolka Gado. Madaxweyne ku xigeenka ayaa maamulka degmada Baladhabo faray inay qorsheeyaan halka ku habboon garoonka muddo afar iyo toban maalmood gudahood ah, iyadoona maalmahaasi gudahood ku sheegay in la dhagax dhigi doono. Mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa tilmaamay in dhismaha ku xigi doono mashaariic biyo-gelin oo horay laga fuliyay magaalada Kismaayo.
munaasabadan inaan ku soo bandhigno go'aankii laga gaaray dhismaha garoonka magaalada beledxaawa magaalada beledxaawa waa magaalo weyn deegaan ballaaran xukunto shacab haf milyan ah ku nool yihiin Een, adeegga bulshada loo qabanaya waxa ugu muhiimsan waa garoon diyaaradeeda deg dega in loo sameeyo taasoo hore nasiib ugu yeelanin waxaa xigi doona mashruucii biyogelinta oo isagana soo daba socda een, sidii looga fuliyey een, magaalada Kismaayo xilligii dowladdii kacaanka deegaanada ay biyaha ka imaan jireen baa dib loo soo nooleeyey oo shan iyo labaatan kilomitir shan iyo toban kilomitir siddeed iyo toban kilomitir u jira beled xaawan haddee biyaha intay u jiraan waad ogtihiin waaba gaartay magaalada malkaariya waa gaartay awal shan kilomitir bay u jiraan baa la dhihi jiray hadda waxaa la bilaabay mashruuc iskuullada iyo meelaha een, een, babliga ama bulshada lagu biyogelinayo kii weynaayoo shacab ka faaidaysanayana waa soo socdaa Een, wasiirka arrimaha gudaha federaaleyntii dib u heshiisiinta oo u xilsaaran barnaamijka la yidhaahdo een, xasilinta deegaanada oo beesha caalamka fan badan oo soomaaliya ugu deeqda uu soo marayo qayb bay ka tahay in garoommada la dhiso sharaf ay noo tahay maantana wasiirkiina waa joogaa Een, ilaa iyo xal iyo shalay marka la tashaday waxaa la soo jeediyey dhowr meelood baa la soo jeediyey oo garoonka inuu ku habboon yahay marka een, markii garoon diyaaradeed la samaynayo waxyaalo fara badan baa la fiiriyaa ciidda dhulka laga samaynayo sinnaantiisa dhinaca hawa een, degayn kale oo diyaaradaha iyo qaab een, aviationka loo fiiriyo